suurat takwiir makiyatun waa qur-aankii qabla alhijra soo degay suuradduna iyaduna qiyaamo ayay ka hadlaysaa ilaa bacdi alxadiid ay yidhaahdeen man axaba an yandura fii axwaali alqiyaamati qofkii qiyaamo axwaasheeda inuu arko ama eega rabo falyaqra' ida shamsu kuwirat ida shamsu kuwirat ha akhriyo suuraddan marka calaamaadkaas qiyaamaha markay dhacayaan xaalku koonka soo isu bedelayo iyo waxaa naloo tilmaamayaa risaalada nebiga iyo waxyiga siduu ugu imaan jiray waxyiga nebiga siduu u gutay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh marka waxaa weeyaan aliimaanu bilyowmi alaakhir iyo aliimaanu birusul labadaasi aada u qaadaa dhige bismi illaahi araxmaani araxiimi idaa goortii ashamsu qoraxdii kuwirad la duuduubo marka la duuduubana iftiinkeeda tegaya iftiinkeedii ayaa tegaya waayo macnaha saa darteed tafsiir baa wuxuu leeyahay dahabad wadmaxallad kuwirad bimacnaa dahabad ay tagtay ayuu ku fasiraa ee waa tagtay wuxuu ka wadaa iftiinkeedii baa tegay laakiin macno ahaan asalku takwiir oo yuqaalu waxaa la yidhaha kawartu lcimaamata akuuruhaa cimaamadii ayaan laalaabay akuuruhaa waa laalaabayaa cimaamadda marka madaxa saas loogu duuduubo idaa goortii ashamsu qoraxdii kuwirad la duuduubo oo iftiinkeedii marka uu tago wa idaa goortii annujuumu xidigihii inkadarad ay daataan ay daadato ay tanaaharad wa tasaaqadad macnaha luqa luqada ana waxaa weeyaan insaba yuqaalu inkadara waa la yidhahda ayb waxaa kaloo inkadara la yidhaahdaa yacduu idaa asraca qofku marku tallaabsado uu degdegayana waa la dhahaa ayb ibni cabaas isaga waxaa laga wariyay idaa tagayarat min qowlihim maa unkadir biyuhu markay calwaan oy doorsoomaan maa unkadirun ayaa la yidhaha min qowlihim maa unkadir ay mutagayiru lown markaa saddex tafsiir camalaa ku imaanayso waidaa goortii annujuumu xidigihii inkadarad ay daataan waidaa goortii annujuumu xidigihii inkadarad ay degdegaan oy tagaan waidaa goortii annujuumu xidigihii inkadarad ay doorsoomaan saddexdaas macnaa ku jirta waidaa goortii aljibaalu buurihii suyirat la socodsiiyo buuraha kolka la socodsiiyo buurtaan hadda dhulkay ku qotontaa inay dhaqaaqdana rajo lagama qabo in ilaahay uun dhaqaajiyo maahani folkaana iyo wax lamida inay la dhaqaaqdo ama dhulgariir ay la dhaqaaqdo maahani si kale annagu ma dhaqaaji karno adduunku hadduu iskugu tago hal buur riix oo is yiraa waa adag tahay inuu riixo ayb de allaahuma hadda buuruhu markay weliba dhaadheer yihiin dhul banaana in laga dhiga la rabo dheeb fara badanaa laga maraan intaas oo tan oo miinooyin in inta la saaro dhinacyada looga xiro la inta lagu qarxiyo lagu baabi-iyo dhulka marka lala simo hadba qeyb saas la yeelo hadba qeyb hadba qeyb waqti badan ay ku qaadanaya iyo dhaqaalo badan buuraha marka ilaahay subxaanahu watacaala dadka meelaha buuraha dhisto saasa saasay ka maraan ayb marka waidaa goortii aljibaalu buurihii suyirat la socodsiiyo watara aljibaala taxsabuhaa jaamidata wahiya tamuru mara saxaabi sunca allahi aladii atqana kula shay watakunu ljibaalu kalcihni lmanfuush suuf oo markaa la qurdho bixiyoo kaley noqonaya oo hawada iska heehaabaya waidaa goortii alcishaaru midii toban sidada ahayd cuilad laga tegay oo la eber laga dhigay la baneeyey alcishaar tafsiirka loo badan yahay waa geela marka uu toban yahay uu riman yahay toban biloodna uu wado waa marka loogu jacayl badan yahay oo dhalidiisiina ay soo dhowdahay markaasi marka in layskaga tago oo meel cidlaal lagu sii daayo qofku uu yacni ka leegleegsado ma sameeyaan ma sameynayn carabtuna de geelku ayaga maal weyn oo u ahaayo aad buu ula qiimo badnaa iyadiyaa loogu soo halqabtay marka ayb bani aadan dhanna waxaad arkaysaa arrinka tan weyn markuu ku yimaado waa ka tegaa waxaasoo dhan naftaadii markay timaado waa ka cararaysaa hal geeloo hadda toban siddo ah lacagta ay joogta marka la fiiriya laba kun oo dollar xataa haddii la dhaho meeqaan aragnay boqol kun oo dollar dukaan ay ugu jirto iskaga cararay dhismihii iyo wixii uu hayay iyo hantidiisii isagoo arkaayo un ka cararayo naftaa naftaa markaas oo kale aada ula qiimo badanayso marka shiddada iyo howlku marka uu yimaado waa la ilooba adduunyadanba ku aragnay aakhira maxaa umalaynay waidaa goortii alcishaaru midii toban sidada ahayd cuilad laga tegay laga tago waidaa goortii alwuxuushu duurjoogtii xushirad la shiriyey laysu keenay maxaa loo shirinayaa qiyaamaha loo keenayaa in layskaga abaalgudo layskaga aargudo oo nabiga sal l slam wuxuu yihi latu-aduna alxuquuqa ilaa ahliha war xuquuqda dadkii iska lahaa baad u gudanaysaan ood siinaysaan xataa yuqaada lishaati aljalxaa'i min alqarnaa wuxuu yidhi rida garooman oo aan gees lahayn waxaa looga qisaasayaa midii geeska lahayd ee adduunyada ku hertisay xayawaanka marka inta laga rabo intaas wax loo keenayo markii la bani aadanaana wax lagu tusaa bani aadamka ayaa dhoolla tus waay nacam bani aadana wax ku qaada waay arrintan ri inta lasoo qabto ridii kale la yidhaahdo ku dhufo intay kugu dhufatay markii ay ku dhufato kunuu turaaban baa laleeyahy ciiday iska noqonaya markaasaa cadaaladii allaa loo soo jeesanaa marka haddii ri marka allihii ri iskaga qisaas qisaas qaaday bani aadan ma deyna marka nacam bani aadan waxa uu bani aadam kale ka galay xuquuq yacnii qof qof kale ka galay ama naf ha ahaato maal ha ahaato cirdi ha ahaato wamaa ilaa dalika waxay rabto ha ahaato waan ogyahay ilaahay subxaanahu watacaala waidaa goortii albixaaru badihii sujirad la huriyo waa la hu waa la hurinayaa waxaa kaloo laga macneeyey sujirad ay ay jumicad la ururiyo hal meel ayaa biyaha badda layskugu soo ururinaa sujirad bimacnaa jumicad la ururiyo sujirad bimacnaa uuqidad la huriyo marka la huriyo dee biyaha badda waa gurayaan markaas waidaa goortii annufuusu nufuustii nafihii zuwijat lalamaa laysku lamaaniyo nufuusta marka laysku lamaaninayo waa kuwee marka de qolo walba qoladeeda ayaa lagu lamaaninayaa ayb oo wuxuu leeyahay hiya hiya ithnata cashara khasla sitatun fi dunya wa sitatun fi laakhira yuqranu bayna arajuli saalixi maca arajuli saalixi fi ljanna ninkii wanaagsanaa ninkii wanaagsanaa baa lala xiriirinayaa jannada dhexdeeda wayuqranu bayna arajuli suu'i maca arajuli suu kii xumaana kii xumaa ayaa lagu lamaaninayaa fi nnaari wahaakada yahuudigu yahuudi buu ku lamaansanaana nasraani nasraani wahaakada qof walba kooxdiisa ayb waxaa kaloo la yihi yuxsharu rajulu maca saaxibi camalihi nin walbaa ninkuu ku camal ahaa baa lala soo ururinayaa waxaa kaloo la yidhi waida nufuusu zuwijad nafta iyo camalkeedaa laysku lamaaninayaa gaalada ayaa shayaadiinta lagu lamaaninayaana waa la yidhi adu waa tafaasiirtaa faraha badan baa ku jirta uxshuru ladiina dalamuu waaswaajahum wamaa kaanuu yacbuduuna suuratu saafaadan kusoo marnay waidaa goortii annufuusu nafihi zuwijad laysku lamaaniyo oo laysla xiriiriyo waidaa goortii almaw-uudatu midii la nolol duugay oo nolosha lagu duugay su-ilat la su-aalay biayi denbin denbi kee ahoo qutilad lagu dilay almaw-uudatu waa gabadha nolosha lagu aasay iyada marka maxaa loo su-aalayaa iyada maa la su-aalo ninkii nolol duugay maxaa loo su-aali waayey haddii iyadii oo dembigii laga galay inta la keenay la yidhi adiga maxaa laguu dilay biayi denbin qutilad maxaa adiga laguu dilay oo iyadiiba su-aasha loo gudbiyey kii la dilay ee qaladka laga galay haddiiba sidaa loo su-aalay ninkii wax dilay ma la hilmaama lama hilmaansana kii kalaaba la- kii dhibka ku dhacaaba la su-aalaya kan kale see loo ilooba meeshaa marka waxaa ku jira marka tambiih oo ninkaas baa marka waxa- waxaa la leeyahay war ninkii nolosha ku duugayow war baa ku haysta waay oo ka jawaab arrintaa ayb marka kuwii horena de nololay ku duugi jireen dadkan hadda jooga laftoodana qaar baa ilmaha marka xoog kusoo rido iyagoo eh, ujeedo yaal kale duwan ka leh qaar ka- qaar kalena hadda waxay leeyihiin cunugan calooshaa lagu arkay waa la ogaaday inuu cudur wuxuu qabaa abnormality uu qabaa abnormalitygan isagana waa dhib qabaa waalidku waa dhib qabaa dowladda waa dhib qabtaayoo qarashkii caafimaadkay ka dhiibay mar walbo ilmahan intay soo bixi lahaayeen sideed meeshooda un ha lagu dilo kolley aday ku dhibi lahaayeene dadka caamada ah ama dadka soomaalida qaar ka mida arrintaa waxaa laga yaabaa inay intay ka dhaadhacdo oo ay markaa iska ogolaadaan saas abortion loo sameeyo cunugan waa jiran yahay jiro xunow qabaa ee ilaahay waa ka bixi karaa jirada xun ee jirada xun daawada daawona waa looga quustay daawo keliya maahan midda ayaga ay yaqaanaan cunugan haddii uu soo baxo qof mukhlis ah ou qur-aan ku aqriyo oo rabbi uu u baryo subxaanahu wa tacaala soo ilaahay ma caafi kara marka qofka mukhliskaa ducadiisa muuminka ah uu ku caafi karaa laakiin de duco inay wax taraysaanba iska ilownayba innaga lafteena maadiyiin iska noqonay marka waxaas marka waa dhe- yacni kolley dhibow keeni doonaa waa dhima doonaa darteed in loo sii dilo sax ma aha waxyaabaha marka in aada la ysaga ilaaliyo magaaladan weliba waxaa jooga dad naagaha saa un u fagaaya oo gabadhu markay uur yeelataba iyaduna aysan uur iyo wax rabin intay meela aan munaasab ahayn xataa intay tagaan ayaa inta biro la geliyaa laga soo fagayaa wax meesha ku jiro qaar waxaan aragnay dhiigbax u dhintay dhiigbax ilaa wixii ma haysto oo iyo wixii oo dhammaystiran oo ku badbaadin lahaa ma hayo isaga marka labaatanka dollar baa u daran marka qaadi sharciga la-aantiis dhibka aan ku qabnaba waxyaabahaasaa ka mida ninkan labaatanka dollar hadduu og yahay in maxkamad marka uu tago maxkamaddu ay dil xukumi karto ama ay diyo fara badan xukumi karto haddii uu og yahay ninkaas labaatanka dollar dhibkaas kale ayuu barbar dhigi lahaa waa iska dhaafi lahaa laakiin wax maxkamadna ma jirto ninkan marka labaatankaasu iska dalaqsanayaa dadkana waa dilaa wixii uu rabo hadhowna marka waa iska dhimatayaa la leeyahay allah u naxariisto waidaa goortii almaw-uudatu tii la nolol duugay oo nolosha lagu duugay su-ilad la su-aalo biayi dembin dembi kii ahoo qutilad lagu dilay loo dilay waxba dembiya looma dilin maba gaarinba inay dembi gashaba waa la su-aala marka qofkii aan waxba galabsanin qofkii dilay waxa uu ku dilay waa un la su-aalayaa waidaa goortii asuxufu suxuftii waraaqihii acmaasha ku qornayd nushirad la faafiyey waidaa goortii marka acmaasha suxuftii ay ku qornayd markii la- lasoo faafiyo waidaa goortii asamaau samadii ku shitad la la gooyey ay usiilad wanusicad la siibay waidaa goortii asamaau samadii ku shitad la xogay oo markaa yacnii la zuuliyey la jeexay macnaha waidaa goortii al markaa waa la jeexayaa malaa'igtii baa kasoo daadanayaan waidaa goortii al- aljaxiimu naarta jaxiima sucirad la huriyo waidaa goortii aljannatu jannadii uslifat lasoo dhoweeyey jawaabtii waa tana idaada calimad way ogaatay nafsun nafi way ogaatay maa wixii axdarad ay meesha keensatay oo ay goobta la timid waxay soo xaadirsatay oo ay goobta la timid oo madasha ay la timid nafi way ogaatay markaas intan markay dhacaan camal leh bis shaqaynayo ina adeer iyo fulaan iyo hebel iyo maal badana meel ii yaalla iyo bangi hebelaa hanti badan iga taallaa iyo ma soconaysa calimad way ogaatay cinda daalika meeshaa agteeda nafsun ay kullu nafsin naf kastaa way ogaatay maa wixii axdarad ay goobta keensatay oo min khayrin ow sharin waa jawaabtii ida shamsu kuwirad kasoo bilaabatay wamaa bacdaha falaa uqsimu waan dhaaranayaa bilkhunnasi ayaan ku dhaaranayaa xidigaha godkooda galo aljawaari kuwa soconayaan ku dhaaranayaa alkunnasi ee qarsoomayo qarsoomo walleyli habeenkii ayaan ku dhaaranayaa idaa goortii cas casa uu mugdiyoobo wasubxi subxii baan ku dhaaranayaa idaa goortii tanafasa ou neefsado ou soo caddaado innahu muqsamu calayhi waa kan marka innahu ina haada alqur'aana qur'aankani laqowlu rasuulin rasuul qowlkiis waaye rasuulka oo kariimin aada u wanaagsan rasuul wanaagsan wuxuu ku hadlayo waay rasuulka oo dii quwatin quwo u saaxiiba awood cinda di lcarshi rasuulka oo makiinin ku makaano makaano weyn usaa makaano badan iyo darajo makaano aada u weyn u saaxiib ah cinda di lcarshi carshiga allaha u saaxiibkaa agtiisa makaano weyn ku leh kaa oo rasuulka oo mudaacin la adeeco hama meeshaas laga adeeco carshiga agtiisa amiinin rasuulka oo amiinin la aamino oo loo aamino risaalada wamaa saaxibukum saaxibkiina ma ahaanin reer maka haddaad tihiin nabiyullaahi maxamedaa loo jeedaaye bimajnuunin ma ahaanin sidaad idinku leedihiin waa majnuun maya ku waalan ma ahaanin ayb walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ee ra-aa wou arkay nabiyullaahi maxamed hu jibriil buu arkay bil ufuqi jihadii buu ka arkay almubiini caddayd suuradiisii buu ku arkay wamaa huwa ma ahan isagu nabiyullaahi maxamed cala algaybi qeybka korkiisa bidaniinin mid ku bakaylo qeybka waxyiga iyaa laga wadaa ku waxyiga ku bakaylayana ma ahaanin bidaniinin haddii la akhriyana qiraa'o kale ahe mid lagu tuhmaysto waxaa maqanay idinka idinka maqanee qeybka ah ku lagu tuhmadaysto ma ahan isaga ayb wamaa huwa ma ahan qur-aanku biqowli shaydaanin shaydaan warkii ma aha shaydaanka oo rajimin la fogeeyey fa ayna ee xaggeebaa tadhabuuna aada aadaysaan ma waalna qowl shaydaan ma aha fa ayna tadhabuuna xaggeed tegaysaan marka ood aadaysaan ood uga iilanaysaan qur-aankii ka aadaysaan dhaarahan marka alla wuxuu kusoo dhaaranayaa qur-aankiibuu u dhaaranaya wuxuu ku dhaaranayaa marka caalamulculwi falaa uqsimu waan dhaaranayaa bilkhunnasi baan ku dhaaranayaa xidigaha qarsoomo ama xidigaha godkooda galo kuwa godkooda galo aljawaari kuwa soconayaan ku dhaaranayaa alkunnasi ee markaa yacnii qarsoomo ee libdho ee markaa yacnii siday u socdaanba zuulayo qarsoomayo walleyli baan ku dhaaranayaa habeenkii idaa goortii cascasa uu mugdiyoobo ay aqbala bidalaamihi ou la soo qaabilow waqiila waxaa la yidhi idaa cascasa idaa dahaba w adbara habeenku hadduu jeesto wacalaa haadaa marka min aladdaad waayo kelimadaha laba macnoo iska soo horjeeda tusta waa wasubxi ayaan ku dhaartay subxii idaa goortii tanafasa ou neefsado oo yacnii subx markuu neefsado waxaa laga wadaa neefsigiisu inuu waaga dilaaco oo uu markaa iftiinkii uu soo baxo innahu qur-aanku la qowlu rasuulin rasuul qowlkiis waaye kariimin wanaagsan ee qur-aanku waaba kalaamullaahi ee la qowlu rasuulin maxaa loo yirina maadaama nabiyullaahi moxamed jibriil loogu soo dhiibay oo jibriil ou akhrinayo ayaguna ay dhihi jireen meelo kalow moxamed kasoo bartay mayaa la leeyahay rasuul wanaagsan qowlkiisoo uu dhageys dhageysanayo midda kale kelimatu inahu laqowlu rasuulintaa maxaa laga fahmaa rasuulin mar haddii layihi rasuul waa ergo ninka markaad adigu qof dirsato oo tiraa ergaad ii tahay meeshaas ii tag arrintan iyo arrintan sidan iyo sidan warqadan meesha iiga soo aqri warqad baad qoraysaa isagii baa u dhiibeysaa orod booskaas ii tag booskii aniga aan tegi lahaa ma joogiye orod adiga ii tag ergadaydaa tahay ii akri ka akri wixii aan rabay inaan akriyo ninkaa waa qaadayaa warqadiibuu meesha ka akrinaa ninkaasi waa rasuul waa ergey waa ergey waay ergey mar haddii la yidhaahda marka ama rasuul haddii la yidhi cid soo dirtay waxeeda waay wuxuu sheegayo mar haddii la yidhi innahu laqowlu rasuulin inahu qur-aanku laqowlu rasuulin mid lasoo diray qowlkiisii uu ku qowlayey waay idan yaa iskale waxa uu ku qowlaya kii soo diraa iskaleh man huwa yaa soo diray allah saa darteed qur-aanku waa kalaamu llahi tacaala sida adiga marka aada fariin qof u dhiibtid fariintaa uu meesha ka jeediyo yaa fariintaa lagula xisaabtamaa hadhow adiga ninkii keenay lagulama lagulama xisaabtamayayb meeshaana marka macnaha ku jiraa sidaas jibriil baa marka aada loo ammaanay oo alla wuxuu yihi dii quwatin u saaxiiba quwo cinda dilcarshi makiinin ay makiinin mid makaano ku leh ah cinda dilcarshi carshiga allaha u saaxiibka agtiisa makaan uu ku leeyahay mudaacin ku la adeeco ah rasuulka oo mudaacin mid la adeeco ah hama meeshaa laga adeeco amiinin aada loo aamino oo cid aynan damci karin wixii isaga loo soo dhiibo awoodiina waa lama damci kara waay amiinintana isaga laftiisa inuu wax khiyaaneeyo loogama rajo qabo waay marka awood oo wixii meeshii meeshii loogu talagalay ku gaarsiiyana waa leeyahay ammaanana waa leeyahay oo isaga laftiisa inuu gadaal ka fintixiyo lagama yaabo sidee ay ahaydu u geyna wamaa saaxibukum saaxibkiinu ma ahaanin bimajnuunin kuwaalan reer maka nebigu waxay ku dhihi jireen waa majnuun iyo markaasaa loo soo jeestay maaha rasuulku ma waalna leeri meeshaan marka zamakshari kitaabkiisa kashaafka marka uu meeshan marayo ibtilo aada u weyn uu dhigay balaayo aada u weyn buu dhigay oo min balaayaahuna waxaa ka mid ahayd inuu yidhi malaa-igta iyo rususha yaa fadli badanoo ka hadlaa markaasuu wuxuu yidhi mase malaa-igta iyo rususha jibriil iyo nebi moxamed jibriila fadli badan buu yidhi waayo jibriil saana loo ammaanayo dii quwatin cinda dilcarshi makiinin mudaacin hama amiinin ayaa la yidhi nabiyullaahi maxamedna maxaa lagu ammaanay ma waalnaa la yidhi qofkaas ma waalna ammaan saas u weyn maaha buu leeyahay isaga mar haddii isaga lagu soo koobay ma waalna jibriilna intaan loo taxay jibriilaa fadli badan buu yidhi meeshaas culimadii muslimiinta marka dhammaantood waxay yidhaahdeen arrintan arrin nebiga uu ku gaaray waxna uga sheegay aadna u foolxun marka wamaa saaxibukum bimajnuun marka nebiga la dhahayey niman baa marka yaa lagu caaridayey oo waxa ay dhahaan yaa la beeneynayey macnahaasaa loo keenay ma ahane ee nebigu ammaan dhan ma qabo aan ka ahayn ma waalna in loo fahmaa aaday qalad u tahay wainaka la calaa khuluqin cadiiman soo marnay waxaan soo marnay bilmu'miniina ra'uufu raxiim tilmaamo fabimaa raxmati min allahi linta lahu inuu marka yacni qof jiljilicsan u ahaa aad baa nebiga loo ammaanay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh mas'alada malaaig iyo rasul yaa fadli badan ama malaaig iyo bani aadam yaa fadli badanna mas'alo dhirir badan oo qaar ay ka istaageen qaar yidhaahdeen malaa'igta qaar bani aadamka ay yidhaahdeen wax hadda weyn oo ku xiranna ma jirto kasii hadalkeeda laakiin un meeshaa zamakshari jaanib الnabiy sal ly slam ayuu gaaray ayaa la yidhi sidaasayna marka culimada aad bay u dureen marka meeshaan ugu dureen wamaa huwa ma ahanin nabiy llaahi moxamed bidaniinin mid ku bakaylo cala lgeybi qeybka ku bakaylo waxyiga waxyiga loo soo dhiibay mid ku bakaylaya ma ahano intuu qeyb idin siiyo qeybna isaga inuu idinka haysanayo oo idinka baqaylaya ma aha wamaa huwa ma ahaanin isagu bidaniinin haddii da la akriyana waa qiraa'ada abu camare bidaniinin mid la tuhmaysto cala algeybi waxyiga lagu tuhmaysto yani waxyiga nebigu uu hayo mid lagu tuhmaysanayo ma ahano oo markaa yacni inuu been ka sheego wamaa huwa ma ahaanin biqow qur-aanku biqowli shaydaanin shaydaan warkii ma ahaanin rajiimin la fogeeyey fa ayna xaggeebaa tadhabuuna aada aadaysaan aada u iilanaysaan cani lqur'aani aa uga iilanaysaan in huwa maa huwa ma ahaanin qur-aanku ilaa dikrun waana un weeyaan wax kale ma ahaanin lilcaalamiina caalamiinta idaylkeed oo u ahaaday liman ayuu waano u ahaaday shaaa doonay minkum xaal ou idinka idinka mid yahay an yastaqiima inuu toosnaado inuu inuu tooso wamaa tashaa-uuna ma doonaysaan idinku ilaa an yashaa allahu inuu alla doono maahani idinka mashiyadiinna wax ma taraysa keligeed in rabbi uu doono oo mashiicada caamkee rabbi ayay tiinna ku dhex jirtaa oo waxuunan alla doonin idinkuma dooni kartaan allaunan idiin doonin idinkumaba dooni kartaan wamaa tashaa-uuna ma doonaysaan ilaa an yashaa allahu alla inuu doonayo maahane un rabu lcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa hada aakhiruhu wallahu aclam salى اllahu wslama clى nabiyina mxamadi waalihi waasxaabih